cudurka covid sagaal iyo toban oo markii ugu horreysay soddon iyo kowdii bishii labiyo tobanaad ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka laga xaqiijiyey magaalada wuhan ee dalka china ayaa saameyno kala duwan ku yeeshay dhinacyo badan oo nolosha bulshada ah cudurka oo ku faafay dhammaan dunida ayaa bartamihii bishii saddexaad ee sanadkii hore soo gaaray gudaha dalka waxaana tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey caabuqa laga diiwaangeliyey dalka ayaa waxaa la dareemaya hoosudhac ballaaran oo uu cudurka u geystay dhaqaalaha dalka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa cudurkani u aqoonsatay mid faafa waxayna soo jeedisay in la raaco tilmaamaha loogu hortagayo haddaba waxaan mikrofon kala dhex maray qaar ka mid ah ganacsatada xaafadda islii oo iga warbixiyey dhaqdhaqaaqa ganacsi ee xaafaddani islii ee xilligani uu cudurka muddo badan ka jiro dalka sidoo kalena ay marxalado kala duwan ay soo mareen ganacsiyada xaafadda waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan waa barre xaaji cabdicaiis aadan wallaahi ganacsigu wuu badan yahay anigu kulley waxaan ahay tagsiile wakhtigii koronaha bandogu magaalada saaran aad buu noo saameeyey magaalada shaqada waa iska xumayd eeg laakiin waxaa weeye shaqadu waa maasha allah bandogu siina looga qaaday shaqada sidii hore way ka fiican tahay waxaana jeclaan lahayn bandoga habeenkii in laga qaado waayo hadda habeenka waxaa weeye shaqooyinka qaarkood marka habeenkii lagu soo waco afartaa haddii la gaadho waa askarta ayaa dhuunta isku gelisiin marka waa weli saameyn wey jirtaa laakiin sidii hore suuqu hadduu ka fiican yahay maadaama maalintii meel walba la aadi karo maasha allah hadda shaqadu way fiican waxaa weeye awal hore markaa afar ruux qaad wax keep distance laa jiri jiray oo dadka inaynu isku dhowaanin hadda laakiin waxaa weye wixii o dhan waa la bixiyey marka wallaahi wax badan bay naga saacideynaysaa rakaabkan loo ogolaaday ganacsigii oo soo kordhay marka dowladda aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay maadaama wax badan la furay wax kaloo badanna aanan ka rajeynin in loo furo sida bandoga habeenkii inna laga qaado maxamed xasan ayaa la yidhahaa walaal macaan magacayga waxaana joogaa xaafadan islii nairobi ganacsiga xaaladii adaad iga wareysatay ganacsiga xaaladiisa hadda wakhtigana jooga way fiican tahay sidii wakhtiyadii hore kale ma aha wakhtiya waxaan soo marnay ganacsigu waxba ka soconin oo dadka iska fafadhiyaan oo waxba aan la haynin oo waxba aan la qabanaynin laakiin hadda waxaan dareemaynaa oon aragnaa isbeddel yar inuu hadda jiro oo sidii hore aysa xaaladda ahayn gaar ahaan aniga dadka waxaana iska gato waxyaalaha yararka oo loogu talagalay qutul daruuriga dadka soomaalida isticmaasho cuntada ah sida waxyaalaha macmacaan xalwada iyo busudka wakhtiyadii koronaga uu jiray oo lockdownka uu jiray dee dukaamada maana furinina waa iska xirxirnaayeen oo cid soo bixayso waddanka isku socota ma laha laakiin hadda waxaan dareemaynaa waddooyinka marka la furay oo ganacsiga wixii inay soo yara noqdeen oo isbeddel fiican baan dareemaynaa dhaqdhaqaaqa suuqana wuu fiican yahay wax dhibana ma jirto oo aad buu u fiican yahay maasha allah waxaan dareemayna kulle wanaag baan dareemaynaa sida hore inaysan lamid ahayn baan dareemaynaa boqolkiiba boqol magacayga cabdi maxamed axmed baa la yidhahdaa waxaan ahay dadka iska xamaalatada ah ee ku nool maxaan ahay xaafadda islii muruqmaalka ah haddii aan ka hadlo fikirkayga ku saabsan macnaha saamaynta uu ku yeeshay bandoogan iyo xaaladaha jira waa mid la soo koobi kabara ma aha qof kasta oo macnaha deegaanka ku nool noocu dooriba ha ahaadee waa qof saamaysay waxaa weeyaan socsocodkii iyo ganacsigo dhan wuu isku xidhan yahay haddii gaadiid noqoto haddii ay dukaan noqoto haddii ay hoteel noqoto wax walba ganacsi wuu isku xidhan yahay marka saamayn aad laxaadulu yuu ku yeeshay laakiin haddana alxamdulilahi haddii haddii uun adduunka lagu baaba'ahayo hadduu ilaahay dadku ay nabad qabaan baa muhiima laakiin nolosha ganacsiga dhaqdhaqaaqa gaadiidka meel walba guri kasta iyo albaab kasta way taabatay si aan innaba caadi ahayn bay ugu yeelatay saamayn oo la taaban karo qof walba iyo meel walba laga dareemi karo ani magacay waxaa la dhahaa xaaji aabkow ayaa laydhahaa waxaan ahay dadka magaalada joojoogo oo barokayaasha iyo gawaarida raraan ahay haddii ay iga waraysatay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo saamaynta uu ku yeeshay koronafayraska korona dhibaato badanaas noo geystay ilaa wakhtiga korona aas bilowda ilaa hadda dhibaatooyin badan aad dareemaynaa waxa aad dareemayna dhibaatada ugu weyn oo dareemayna waxaa wa diyaaradihii iyo isku socodkii wixii dibadaha ka imaanaya wax imaanaya waddanka hadda ma laha waxaa la leeyahay qofkii markuu soo duulayo waxaa la lagu xiraa karantiina lagelina diyaaradda ma raaci karta ilaa lagu soo baara saasaa la leeyahay dadkii marka guryahooda iska joojoogaan oo wax soo baxaaya ma laha marka korona dhibaato weynaas noo geystay dhaqaalihii waa hoosa u dhaceen wax boxooda ma laha dadkii dh dhaqdhaqaaqaya ma laha diyaaradihii iyo waddooyinka isku soo maraya wax isku soo maraya ma laha marka annaga haddaan nahay shacabka ku nool islii gaar ahaan dadka barookayaasha gawaaridayda iyo meelaha raraan annaga dhibaata weynay nagu haysa arrintaa ayada ee cudurka covid sagaal iyo toban ayaa baabi'iyey habnololeedkii shacab badan oo kenyaan ah oo qiyaastii lagu sheegay inay ku dhow yihiin laba milyan oo qof kuwaasi oo ay saboolnimo soo food saartay xayaraadaha lagu xakamaynayo faafidda fayraska korona ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga qaybihiisa kala duwan sida isku socodka dadweynaha sidoo kale xanibaadda ka dhalatay ayaa sababtay in ku dhowaad boqol iyo afar iyo toban milyan oo qof oo ku kala nool daafaha caalamka ay waayaan shaqooyinkooda taasi oo hoos u dhac u geysatay nolol maalmeedkooda